noo dalaa nooga dhigo wadankeena waxaa jeclahaa inuu noo dilaa nooga dhigo Een, maanta waxaa waaye 26 juun 26 juun maalintii soomaaliya ay xorriyadda qaadato waaye run ahaantii waxaan dareemaynaa farxad iyo reenreen iyo mataqaanaa quluubteena waxaa ka buuxdaa farxad walal ha marka soomaalida waxaan sii dhihi lahaa weliba een, mataqaanin een, maalinta 26 juun waa maalin ay ku weyn tahay soomaaliya waxaa loo baahan yahay mataqaanaa in ay kor u qaadaan een, calanka igu waa seene macali abukar ee, waxaan ka imaaday xeryaha qaxootiga gaar ahaan ifanuura maanta waxay nooga dhigan tahay maalin farxadeed maalintii soomaali weyn ee midowday ee xornimada qaadatay ayaanu dabaldegaynaa oon halkan u taagannahay hay inay macnaha ee, waddankeenna ilaahay nabad nooga dhigo nabad waarto ilaahay nooga dhigo annagana si aan macnaha dib ugu laabanno dalkayna hooyo waxaa la dhahaa rawdo cali xuseen waxaan ka imaaday xerada qaxootiga ifo meeshaana waxaa u imaaday inaan ku dabaaldego lix iyo labaatanka juun een, soomaali weyn aan la qaybsado farxadda saasaan u imaaday maya hadda ay igu horeysa weligay ma ka qaybgelin marka maxay kaaga dhigantay maanta adiga maanta jawi farxadeed farx- ummadda dhan farxadda qabtaan la qaybsanayo waan faraxsan calankii wax walbo aan la soo shirtagnay Haa, kulli oo- dadka soomaalida dhan way ku libsan tahay saasaa u imaaday maasha allah sidaa ii soo dhaweysay aad ku maxadsan tahay magacayga waxaa la dhahaa cabdisaki ee, maanta qayb qaadashada labaatan iyo lix jun ayaan u dabaaldegaynaa toddobaadkanbaba dabaaldegi maanta u imaanay waan ku faraxsannahay dhammaan asaab badan aan meesha isu imaanay inaan farxadaan wada qaadano soomaali aan wada dabaaldegno
calamadii baad wadataan calinkaa wadanaa oo aan u dabaaldegaynaa Ee, maanta waa maalin qaasnoo ah maal soomaali maanta awda midowday dhammaan maanta wada- maanta waa lix labaatanka juun maasha allah marka waxaan leeyahay maanta xafladaan soo wadaanay waa damaashaad fara badan asxaab badanaa iskugu imaatay waxaana reere ifo magaca tig waa zaa'id aan u wada farxsanahay waa wallaahi weligeena soomaali annagoo yaraa ka imaana maana aadin laakiinse mar walba dhiig waa wadanaa waanu ku faanaa waanu ku dhimanaa waa amriin shaada cabdulle waxaa ku noolaa magaalada ifanuura maanta waxaa intuu imaaday inaan ka qayb qaatay lix iyo labaatanka juul meeshaan oo dad saadoo ugu faraxsan inaan ka qayb- inaan ka qayb qaato calinkii soomaaliya lix iyo labaatan juul saadoo ugu faraxsan soomaaliya noolaan